kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horraantii bishii januari ee sannadkii hore waxa uu sheegay in soomaaliya aysan ku sii jiri karin si la mid a xaaladda ay hadda tahay islamarkaana ay muhiim tahay in loo guuro waxa uu ugu yeedhay soomaaliya oo barwaaqo ah intaasi wixii ka dambeeyey golaha dhaqaalaha qaranka oo kaashanaya bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa bilaabay dardargelinta socdaalka horumarineed ee soomaaliya ee sannadda labada kun iyo lixdanka hiigsiga sannadka labada kun iyo lixdanka oo ku beegan boqolguurada ka soo wareegtay markii soomaaliya ay heshay madax bannaanideeda ayaa ku baaqaya xasillooni iyo hufnaan qaran haddaba halka uu marayo hiigsiga qarnijirsiga labada kun iyo lixdanka ayaan ka waraystay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha ahna agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka xasan aadan hoosow oo marti ku ah barnaamijka toddobaadkan kusoo dhowow xasan v o a waan dhowahay faarax aad iyo aad baad umahadsantihin waa gartay marka hore wax nooga sheeg halka uu marayo ololaha hiigsiga labada kun iyo lixdanka
hiigsiga laba kun iyo lixdanka sidaad sheegtayba wuxuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka doctor xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay kowdii bishii january laba kun iyo saddex iyo labaatankii markii khudbad u jeediyey ee shacabka soomaaliyeed u sheegay inaana soomaaliya sidaan ku jiri doonin oo ay aan rabno in soomaaliya ay gaarto meel barwaaqo ah oo meeshaan hadda joogno aan jiilasha soo socda aan looga tegi karin oo isbedel in la sameeyo ay tahay maalintaas laga bilaabo oo golaha dhaqaalaha qaranka wuxuu bilaabay inuu hawshaas ka shaqeeyo waxaan u qaybinay saddex weji wejiga ugu horeeya wuxuu ahaa bal in la ogaado asaasiyaadka hiigsiga wuxuu noqon karo soomaaliya ma u baahan tahay sidee lagu gaari karaa maxaa ilaa meelahee mudnaanta leh in isbedelka laga sameeyo go-aanada ugu muhiimsan ee hay-adaha dowladda hadday noqoto golaha wasiirada hadday noqoto maamulada maxay ahayd federaalka ah iyo hadday noqoto wasaaradaha kala duwan iyo bulshada rayidka ahba intaba waan ka qayb gelinay daraasooyin fara badanna runtii waa laga sameeyey arrintan sidoo kale waxaan sameynay wadada ugu wanaagsan oo growth modelka wax loo yaqaano ama development model ay soomaali raaci karto intaasoo dhan markaan sameynay wareegii koowaad wuxuu kusoo idlaaday in aan maxay ahayd madal weyn aan u sameyno maxay ahayd bulshada rayidka dowladda soomaaliya iyo maamulada ay kasoo qayb galeen runtii madax waaweyn iyo maxay ahayd safaaradaha iyo beesha caalamka uuna runtii madaxweynaha daahfuray halkaas baan wejigii koowaad kusoo gebgebeynay wejigii labaad baa la dahfaray wejigaas halka wejiga koowaad uu yahay asaasiyaadka wejiga labaad waa si aan u gaarno hiigsiga aan rabno ee halbeegyadiisa waxaan ku qasbannahay inaan ogaano hadda halkayn joognaa marka soomaaliya sidaad og tahay tusaalaha ugu maxay ahayd aan rabo inaan ku bidhaamiyo muhiimadda uu leeyahay wejigaas dalkeena wuxuu u baahan yahay in loo dhiso wadooyin runtii infrastructure la-aanna waddan ma horumari karo marka waddankan wuxuu u baahan yahay si uu u noqdo waddan horumar gaara kow iyo labaatan kun oo wadooyin laami ah kow iyo labaatankaas kun oo wadooyinka laamiga ah hadda meeqaan haysanaa maxaa dagaaladii ku burburay maxaa awla noo dhisnaa waa qayb yar oo ka mid ah meelaha aan rabno inaan wax badan ka ogaano waxaa ka mid ah iskoolada maxay ahayd ilaa meeqa xarun iskuula wadankan hadda ku taala ilaa meeqa ku filnaan doonta tayadooda maxay tahay inaan ogaano beeraha maxaa hadda wax soo saaraan leenahay maxaa wax soo saaraan u baahnaan doonaa si wadankan loo yidhaahdo waa wadan horumar gaaray marka asaasiyaadkaas iyo maxay ahayd cilmi baaristaas aan ku ogaanayno waxaan hadda haysana ee qiimeyntoodabaa wareegii koowaad runtii hadda gebageba maraaya wareega saddexaad wuxuu noqon doonaa in aan isla garanno halbeegyada loo baahan yahay inay soomaaliya gaarto waxaan waxay noqonaysaa inaan isla garanno soomaaliya noocayaan u baahannahay sideen rabnaa inay soomaaliya u ekaato wadiiqooyinkee runtii ugu sahlan oo lagu gaari karaa halbeegyadu maxay noqon karaan intaas baa runtii saddexdaas weji baan u qaybinay laba weji hadda mid waa la gebagabeeyey midna waa hadda gebagabo waxaa dhiman in maxayd midka saddexaad la guda galo kaasna runtii sida wareegyadii oo kale waxaa ka qayb qaadan doona laamaha kala duwan ee dowladda bulshada rayidka ah ma maxay ahayd maamul goboleedyada oon mid walba intooda ugu badnaa markay hore tagneen bulshadooda lasoo tashanay haddana runtii sidaasaan rajeynaynaa in ay noqoto wax laga qayb qaadan doono ummadda soomaaliyeed dhan isaga imaan doonto runtii marka la yidhaahdo waddankan wuxuu u baahan yahay horumarin waa wax la isku waafaqsan yahay wax khilaaf ahna aana ka taagnayn runtii annagana haddii jiilashii hore ay fursad u yeelan waayeen inay bal ka fikiraan siday soomaaliya noqon kartaa sidee lagu horumarin karaa muddada fog ay fikirkaas dheer runtii aanan fursad na dhaaftay noqotay oo lixdan iyo saddex sano aan maxay ahayd hadda joogno lixdan iyo afar sano aan joogno ayadoo waddankeenna oo horumar baaxad leh oo loo baahnaa oo lixdan iyo afar sano wax lagu qaban karay oonan qabsan hadda waxaan u baahanahay runtii inaan adduunka ku ku biirno oo aan inta nooga hardhay boqol kuuradeenna aan wax badan ku qabsano waa marka waa halkaasuu maraya sida aad u sharaxday iyo sida uu yahay runtii waa mashruuc aada u weyn hiis hiigsigiisu ilaa iyo hadda dowladda dadaalkeeda ma jirtaa maadaama arrintan aysan ahayn arrin mas-uuliyad dowladdu keliya ay leedahay hay-adaha brifatka ah iyo ururada bulshada sidee uga qayb gelayaan
runtii waxaan qabanay wareegii koowaad iyo waxaan qabanay doodo waxaan qabanay maxay ahayd goboladaan tagnay waxaan tagnay dhuusamareeb waxaan tagnay kismaayo waxaan tagnay baydhabo waxaan maxay ahayd tegi doonaa gobolada kale inta hartay waan ka qayb gelinay runtii bulshada qaybaheeda kala duwan iyo iyo iyo iyo iyo ganacsatada iyo waxaan waxaan ka qayb gelinay maamul goboleedyada kulli wax meel maxay ahayd muhiim ah oo aan isleenahay fikir baa laga heli karaa oo aan ka tagnay ma jirto haddana bulshada runtii waxaan xitaa ka qaadnay maxay ahayd sahan oo aan bulshada weydiinay siday u arkaan rajada ay ka qabaan in soomaaliya la horumarin karo sahankaasna runtii isagoo qoran baan soo saarnay marka waa laga wada qayb galay haddana inta dhiman sidaas baa looga qayb geli doonaa wareega labaad markaan ka gudbayno maxay ahayd waxaan runtii qaban doonaa wakti dhow madal weyn oo ayadana bulshada ay isugu imaan doonto laamaha dowladda iyo iyo iyo beesha caalamka intaba isugu imaan doonaan oo aan uga hadlayno heerka labaad ee qiimeynta iyo furitaanka heerka saddexaad ee qoridda hiigsiga waa gartay dhowaan soomaaliya waxay ku biirtay ururka bulshada east africa waxaa laga qaaday cunuqabatayntii saarneed sidoo kale soomaaliya deymihiia laga cafiyey dhammaan dadaaladaasi ma kuwa hiigsigan hoos yimaaday ahaayeen mase way ka madax banaanaayeen
dowladda runtii hiigsiga waa waa hadda fekerkiisa iyo qoridiisa iyo qiimeyntiisa waa wadnaa waa shaqo aada u adag waxaan runtii hiigsigan wuxuu bilaaban doonaa fulintiisa wuxuu bilaaban doonaa laba kun iyo shan iyo labaatanka laakiin shaqada dowladda oo maalinlaha ah iyo shaqada istiraatiijiyadda dowladda afartan sano sideeday u socotaa soomaaliya waxay leedahay qorshaha horumarinta qaranka oo maxay ahayd dowladda ay ku shaqaynayso marka shaqooyinkan waa dadaalada dowladda iyo istiraatiijiyadda dowladda ay leedahay hiigsiga laakiin hadda shaqadiisaa socotay wuxuu bilaaban doonaa laba kun shan iyo labaatanka bishii january fulintiisa xilligaasay bilaaban doontaa dhammaan tiirarka hiigsiga waxaa ka mid ah waxyaabahan aad hadda adiga sheegtay sidii looga faa'iidaysan lahaa marka in la gaaro wakti badan iyo dadaal badan baa galay in laga faa'iidaystana runtii waxay u baahan tahay aragti marka hiigsiga qaybta in laga faa'iidaysta ah waa gartay ugu dambayntii ma la dhihi karaa gaarista labada kun iyo lixdanka waa wakti dheer oo intaas ka sokay ayaa la dhihi lahaa hiigsigani wa wa waa ladhama waa dhamaystirmi kari lahaa hiigsiga horta laba kun iyo lixdanka waa sanad waa sanad guuradeenii boqolaad ee xorriyadda kadib waariyadeena meeshaan rabno inaan gaarno waddankeena inuu noqdo waddan dakli sare leh oo bulshadiisa isku filan tahay oo hodan ah inuu noqdo laakiin waxaa loo fulinayaa afar sano maxay ahayd shan sano walbaa loo fulin doonaa qorshaha yani isbedelka horumarinta qarankaa lagu fulin doonaa marka shan sano walba maxay ahayd qayb baa laga xaqiijin doonaa qaybta dhexe laba kun afartan iyo labada marka la gaaran hadduu ilaahay na gaarsiiyo dib u eegis baa lagu samayn doonaa marka waxba lama hakran doono oo bulshada soomaaliyeed waxba ma hakran doonaan dowladooda in la gaaro waktigaas ka hor laakiin sida aan hadda ku qiimaynayno waxaan rajaynaynaa ka hor la gaaro haddii la gaari waayana aan xilligaas lala dhaafin waa mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha ahna agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka xasan aadan hoosow oo barnaamijka maanta marti ku ahaa adigaa mudan faarax dhegaystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkana intaas ayuu nooga dhan yahay tan iyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo